Qaar ka mid ah dhalinyarada aragga waayay ayaa xilligan muujiyay dadaal ay wax kula wadaagayaan dadka aragga qaba, waxayna qayb ka yihiin ardayda ka qaybgalaya imtixaanka dugsiyada sare ee dowladda federaalk soomaaliya oo shalay bilowday. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
arday gaaraysa soddon iyo kow kun iyo shan boqol oo u fadhiisa imtixaanka dugsiga sare waxaa la soo wariyey siddeed iyo labaatan qof ay yihiin kuwa aragga la samiiro jimcaale waa daayar jirta labaatan sano waxay qabtaa baahiyaha gaarka ah waxaa ka maqan aragga waxayna dhabarka u dhigatay daruufaha adag ee dal colaad ay ka jiraan waxayna buug ay qalinka ay ku qaadatay magaalo ay colaada hareeyeen daruufaha amni ee ka jira iyada waxa uu dheer inaysan arki karaynin gacalkeeda iyo cadowgeeda midna aniga waxay igu darneed hal maalin oo maalintaas waxaa qarax ka dhacay xaafadeena cuniska kadib baabuurka waa la celiyey ninka darawalka wuxuu igu dejiyey marka meel oo dukaan hortiisa dukaanka hortiisa waxaa dhacday in askartii meesha joogtay inta agtaysa istaagaan xabado ka ridaan anigana meelaa u carara ka sigo anoo yaaban markii dambe hooyaday ilaah ii keenay hooyadaa wadaa gurigiisa intaa igu yaabaneed aniguna xidinbaneed maxaa dareentay waxaa dareemay maalinta wax dhahay samiira bisa maanta adduunka ugu dambaysa samiira waxay wax ku barata farta dadka aragga la ee bareylka loo yaqaan ugu dambeynna waxay ka mid noqotay soddon iyo kow kun iyo shan boqol oo sanadkan u fadhiisanaya imtixaanka dugsiga sare iyadoo faraqsan walaa horta aad iyo aad u farxay markaa imaaday goobta imtixaanka lagu qaadaayey maxaa yeelay weli maysan dhicin qof arag la in imtixaan federaala uu galo xusuusteeda intaa ogaa aniga annagaa ugu horreynay falilah alxamdu waana ku faraxsannahay imtixaanka aan u fadhiisanay insha allah waxaa rajinaya inuu guul inoogu soo dhamaado inta dhiman insha allah labaatan iyo sideedda arday ee aragga ka maqan yahay laba iyo labaatan ka mida waxay ka soo baxeen iskuulka alnuur oo ah iskuul u gaara dadka aragga la maamulaha iskuulka cabdifataax maxamuud ayaa u sheegay v o a inay ahayd riyo u rimowdeen dabcaantii waxay noo tahay guul iyo horumar in muddo dhowr iyo toban sano kadib markaan dugsiga asaasnay inaan aragno ardadii aan waxbaraynay oo dugsiga ka baxaysa oo jaamacad u socota iyagoo isla socda way jirtaa hadda ka hor arday keli keliya u baxaysa laakiin arday group ah oo hal mar ka qalinjabinaysa dugsi sare oo jaamacad u socota waa markii ugu horreysay ee aan aragno isla mar ahaantan waa markii ugu horreysay xitaa waddanka soomaaliya ay soo marto marka waxay noo tahay arrin aad noogu wanaagsan oo ana runtii farxaddeeda iyo dareenkeedu uu aad u yahay mid runtii aad noogu ballaaran haddaba sidee loo qaadaa imtixaanka ardaydan wax la wadaagaya dhigooda aragga leh imtixaanku dadka indhaha la siyaabo kala duwan bay imtixaanka u galaan waxaa ka mid a in imtixaan oral ah ay galaan oo si oral ah in wax la weydiiyo af ahaan markaasna wixii la weydiiyey ay ka jawaabaan waxaa ka mid a in qofka ardayga ah ee indhaha la combyuutarka inuu ku qoro haddii uu leeyahay combyuutarkaasi software screen reader oo wax akrinaaya oo kaas wax ku qoro waxaa ka mid ah sidoo kale inuu brailka wax ku qoro oo fartaas brailka ee dadka indhahala wax ku qoraan inuu wax ku qoro waxaa kaloo meelaha barkood laga adeegsadaa recording in la geliyo codkiisa oo maaragtay jawaabtana uu record gareeyo iyagu maanta waxay ku gelayaan u fadhiyaan imtixaanka qaabka afka ah iyagaana taas doortay sababtay tahay arda ka mida ayaa laga yaabaa inuu ku adkaatay marka afkaasaa lagu weydiinayaa waxay su-aasha af marka loogu weydiiyo jawaabtoodana waa loo qoraya waa siddeed iyo labaatan arday siddeed iyo labaatan qof ayaa qof kasta maaragtay imtixaan ka qaadaysa oo jawaabtana qoraysa wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada cabdiraxmaan maxamuud cabdulla jaabiri ayaa weydiiyey doorka wasaaradda ee ardaydan aragga la arday tiro intaa leeg ay ka qayb qaataan dadaal badanna waa gelinay muhiimaddana waxay tahay maadaama qofkaas muwaadin soomaaliyeed uu yahay labaiyo toban sano wax soo baranayay waxaa annaga waajib naga saarnaa waxay ahayd ardaygaas inuu qaab u imtixaan ku galada helo qaabkiina waan u samaynay alxamdulilahi rabbilcaalamiin indhahaada kusoo aragtay waxaan isleenahay insha allahu tacaala sanadaha soo socdana inaan intaa kasii dadaalno oo runtii maadaama dowladnimada soomaaliya marmar ka dambeysa ay sii hagaagayso ama kor usii socoto annagana inaan la falgalno oo runtii aan ugu talagalno dadaalkaasi dadaal ka badan cabdifataax maxamuud maamulaha iskuulka alnuur ayaa u sheegay v o a in dalkan aysan xuquuq ku lahayn dadka qaba baahiyaha gaarka ah dastuurkana uusan xusayna xilligan
laakiin waxaa u baahannahay sharciga markii laga hadlaayo waddanka wax dastuurka ayaa wuxuu yahay marka laga hadlaayo public lowga hooyada qaawaaniinta haddii ayna dadkani helin xuquuq dastuuri ah oo dastuurka ku qoran wax kasta oo meel kale lagu qorayo wuxuu noqonaa wax invalid aan shaqaynayn marka dadkani waxay u baahan yihiin xuquuq dastuuriya in aasaaskii laga dhiso markuu wanaagsan dastuurkii kuma qoro waxaa kaloo ayna lahayn sharciga hay-adda waxaa ka horreysay xeerkii dhisi lahaa lama qorin xeerkii dhisi lahaa ee xeerka naafada la yidhaahdo kaasaa ka horreeya xeerkaa waxaa kasii horeeya policy in la helo siyaasadda naafada qaranka iyadana lama sameyn marka waddankan weli waxba lagama bilaabin haddii la dhaho xuquuq siinta dadka naafada ah waxay u baahan tahay in wax badan laga qoro loo soo jeedsado lagu lagu xisaabtamo dadkaas inay jiraan wasaaradda waxbarashada iyo maamulka sare iskuulka alnuur ayaa u sheegay v o a in markii ugu horeysay arday aragga la oo tirada laaga u fadhiistaan imtixaanka dugsiga sare cabdulqaadir okay v o a muqdisho